الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التلبية وصفاتها ووقتها talbiyadii iyo sifadeedii bal kayfiyada ama sifada loola imanayo iyo alfaadeedii weeye iyo waqtiga iyadana talbiyada loola imanayo ayuu baabkeedii yahay talbiyana kolley dee waa alfaadahan shicaarka xajka iyo cumrada ah ee ruuxu kol hadduu ixraamto ay tahay inuu badsado dawaaqiisa sare u qaado bal dee shicaarka xajkaaba sida xadiidku kuba yimi waa macaalimtiisa iyo calaamaadkiisa daahirkaa ee muuqda taas baa weeye arrinkoodna waxa weeyaan waa ijaabitaan ilaahay subxaana wa tacaala yeedhidii uu dadka ugu yeedhay kuna farad yeedhay inay xajaan beydkiisana ay u xajaan aqbalkii iyo ajiibitaankii la ajiibay ayay dee tilmaamaysaa ama ay cibaaro kaba tahay taas baanu baabkan bal inooguba iman doonta khaasatan talbiyadii rasuulka ilaahay uu laba iman jiray xadaثna yaحya بn yaحya التamimiyu qaala qarأtu عalى malik عan naafici عan cabd لlahi بn cmar radي الlahu canهuma ana talbiyaةa rasuuli الlaahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay talbiyadiisii waxay ahayd labayk اllahuma labayk labayk laa shariika laka labayk in alxamda wاnicmata laka wاlmulk laa shariika lak rasuulka ilaahay sidaasuu ku talbiyeysanayey taas buu dee tii uu badsan jiray ay ahaydba kolley dee macnuhu waxay la tahay waa macno ay agteenna daahirku ah dee meesha aan joogno khaasatan iyo dee iminka dad mubtadiyeena ma nihin ee lafdigu asalkiisu waa tasniya laakiin qaradka looga jeedaa waa tagsiir bay yidhaahaan iyo badin oo labayk dee waxa weeyaan ilaahu subxaana wa tacaala waanu ku ajiibnay oo wixii aada noogu yeedhay ee ahaa beydkaaga inaan u soo xajno iyo faradkii aada nagu farad yeeshay ayaan aqbalay oonu ajiibnay ijaabatan bacda ijaaba ijaabo dee ta'as badan daacadaadiina kuwa ku negi baanu nahay markaas dee waxa weeyaan iqaamatan bacda iqaama labaykada dambana taa hore ayuun bay taakiid u tahay allahumana dee kolley waa ya allahu ee waxaan kulmin uun yaadan xarfumidaa iyo miimkan imaka raacay ismigii raacay ayaan kulmin oo ya allahuma walow ashcaariya laguba arkay oo dee wax soo arooray ay jiraan ama yimi laakiin haddana waa shaadi uun in la kulmiyo ya-da iyo xarafkan dambe miimkan allahuma allahu dee xagga dambe kaba raacay labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk macnaa wax alla wax ama cid wax kula wadaagsato oo kuu sugnaaday ma jirto waanan ku ajiibaynaayo wixii aada noogu yeedhay cibaadadan iyo daacadan ahayd waanu ku ajiibaynaa ina alxamda wanicmata laka wاlmulk bal halkan kolley laba wej bay culimadu baneeyaan in la yidhaha ina alxamda hamsada la kasriyo iyo in hamsada la fadxiyo ina alxamda la yidhaaho kole aimo kala duwanna waxay raajax yeelaan wejka kasrada ayay raajax yeelaan oo ile inuu ka macno ballaadhan yahay haddii la fadxiyo oo si uga macno ballaadhan yahayna haddii la yidhaha ana alxamda waanacmata waxay tacliil u noqonaysaa labayktii ijaabadii bay tacliil u noqon oo macnuhu wuxuu noqonayaa labayka ilaahayow waan ku ajiibay ana alxamda liana alxamda oo sababtii dee ijaabadan keentay ayaa waxa ay tahay dee xamdigaad iska leedahay nicmana adigu bay kuuba sugnaatay taa weeyaan oo markaas sababtii ijaabadan baa waxay ciladeedu ama sababba u ah ilaahay xamdigiisan inuu xamdi keligii leeyahay nicmana ay xaggiisa kaba timaado ama haddii la kasriyo istinaaf bay noqon oo ijaabadaasna waa mid mudlaqa mid mudlaqay noqon tanna maxay noqon iyadna mid muuqdo dee xamdi adigaa iskale nicmana adigaa iskale mulkina waa kaaga taas buu noqonayaayo markaa ajiibitaankii tani cillo uma aha ee waa istinaaf oo ah dee ilaahay si guudba isaga iyo si mudlaqaba xamdi iyo nicmaba ay ugu sugnaatay laa shariika lak kollayna waa nicmata iyo walmulka sida badan dee walow icraab kalena ay baneeyaan way nasbisan yihiin oo ismiga ine alxamdi ayay kuba cadfan yihiin taas baa rasuulka ilaahay talbiyadiisa ahayd qaala markaa wuxuu yidhi raawiga xadiidka warinayey naafic baana warinaya wa kaana wuxuu ahaa oo naafic baa dee warinayo ibnu cumar kaba warinaye wa kaana wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu cumara radia allahu canhuma yaziidu mid ziyaadiya fiiha waa la iman jiray oo talbiyadii rasuulku rasuulka ilaahay ka maqlay uu la iman jiray laakiin waxbuu ku dari jiray marka uu muxrimka yahayoo waxaabuu ku ziyaadin jiray labayka labayk labayka labayka wasacdayk wاlkhayru biyadayk labayka wاragbaau ilayka wاlcamal kollay riwaayana inoo dambaysa aabihii cumar radia allahu tacaala canhuma isaga iyo dee cabdullaahi iyo aabihiibe inuu la or uu oran jiro ood moodo markaa inuu aabihii kaba qaatay taas weeye oo intan uu kuba dari jiray labayka labayk wasacdaykna waa iyadna ismiga u yimaado dee tasniyo uun u yimaada isna loogaba jeedo uun takfiir loogaba jeedo sida farjicilbasara ka ratayn oo kale laba keliya loogama jeedina waa ka rad kaiira ayuu halkaas ba aha macnuhuna waxa weeye ana muqiimu calىa daacatik iqaamata bacda iqaama wa musaacadatan calىa daacatika musaacadatan bacda musaacada oo adigu labayk unbay taakiid u noqotaa dabadeed timaadaa gaar looma isticmaalo khayrkuna gacmaha uu ku sugan yahay fadli iyo khayr oo xaggaagunbu kaba yimaadaa labayk ay dee waan ku ajiibay rabbigayow wاragbaau ilayka alragba waa aلalb wاlmas'ala waa baryadii iyo su-aashii xaggaagay ahaato adiga ah ka maqsuudkee loo qastee la baryo wax la weydiisto isaguna dadku wixii ama cid wixii lagaba dalbay bixiya adiga un weeye macnaa ke isagu hadday tahay camalla loola qastaa waa adiga baryo iyo dalab cidda loola qastaana adiga weeye waragbaau macnaa adalabu walmasala ilayka xaggaagu ahaaday walcamalu camalla ee waa camalka adiga daraada adun baaba mutay in lagu caabudo camalna xaggaagun baaba loolaba yimaadaa adigaa lagula soo qastaa taas buu isagu iman jiray oo uu kordhin jiray oo uu ku dari jiray talbiyada bal welina axaadiida ay noo socoto kollay dee m waxoogaa yar waan ku yar joogsan doonaa xaggan iyada waxyaalaha kuba tacalluqsan xagga ziyaadada ma la kordhin karaa mise lama kordhin karana waa waxbaan ka yar eegi doonaa biidn illahi tacaala walow xadiidkii dheeraaya jaabir ee ku tacalluqsanaa sifadii xajkii rasuulka ilaahay kaasna inoo dambeeya waxay kuba iman doonaan xadaثna mحamed بn cabadi qala xadaثna xatim yaعni bna ismaaعiila عan muسى bn cqbata عan salim bn cabdالlahi bn cmara ونaafici mawlى cabdالlahi وxamزة bn cabdالlahi عan cabdالlahi bn cmra radي الlahu canهuma xadiidku waa xadiidkii hore lakiin markii hore malik ayaa naafic kaba warinayey imikana halkii malik muuse bn cuqba de waa imaam min aimati almagaazi kaba mida culamaa lmagaazi iqana ah sigaaru taabiciinna horena aynuu soo maray bal ninkaas baa isagu halkii malik ku sugan oo wuxuu ka warinayaa naafic laakiin naafic oo keliyaba maaha salim bn cabdillaahi bni cumar xamsat bn cabdillaahi bni cumar waa laba noo walaala ahe oo aabahood kaba warinaya naaficna waa mawlihii mawlihii dee mawla ibni cumar weeye ibni cumar baa laga wada warinaya laakiin maanta naaficna waa joogaa laba ilmo cumarina way ku ilmo cabdillahi ibni cumarina way ku soo biireen xadiidka sanadkiisii wuxuu yihi markaa ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam kaana wuxuu ahaa ida stawat bihi raaxilatuhu qaa'imatan macnaa ida stawat bihi waa marka ay la kor noqoto o ay dee isla taagto raaxilatuhu qaa'imatan xaalayo idoo taaganoo istawa iyo imbacata iyo waxyaala alfaadaha inoo dambeeya macnuhuna waxa weeyaan un waa markaa ay dee fadhigeedii ama ay tu'sanayd ay fadhiday ay kala kacdo rasuulka ilaah oo fuushan ay hagaag isula taagto cinda masjidi dilxulayfati masjidkaa dilxulayfa kuba yaala ati ayuu ahalla rasuulka ilaahay talbiyada ku dhawaaqi jiraya exraamkiisii oo faqaala wuxuu odhanayay labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka wاlmulk laa shariika lak taas buu odhanayay oo maxaa halkan nooguba sugan waa waktigii uu ixraamanayey markii hore sifadii k talbiyadu lahayd baa xadiidka hore inoogu sugnayd oo rasuulka ilaahay talbiyadiisu taas bay ahayd imikana waa tii un waxba may soo kordhin waxbana kama dhinna laakiin maxaa jirtay waktigeediiba halkan kuba sugan oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh talbiyada wuxuu bilaabi jiray bilxulayfa saynu xalayba soo marray oo miiqaadkii reer madiina taasba weeye masjidna meesha waa ku yaalay kollay geedna meesha ku yaalayna waa inoo dambeeyaa dikrigiiba oo riwaayaadka halkan iyo kuga yimi halkaa marka ay raaxilada uu fuulo maha fadhigii kumuu bilaabayn isagoo fadhigii ka kacay raaxiladiisii fuulay marka ay la kacday isla taagto ayuu ixraaman jiray talbiyadana markaasuu ku dhawaaqi jiray waayo talbiyadu waa dee shicaar iyaduna xaj waa gudagelkii xajka la gudagelay iyo dee shicaarkaa socday ilaa taxallul la gudagelaye bal taas bay ahayd qaaluu waxay yidhaaheen saddexdooduba waa naafic iyo labadan walaalo ah salim iyo xamsa wa kaana cabdullaahi bnu cumara radia allahu canhuma yaquulu cabdullaahi bnu cumar wuxuu mid yidhaahaa haadihi talbiyatu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam taas waa alfaadahaasi waa rasuulka ilaahay talbiyadiisii qaala naaficu naafic baa markaa gaar ahaan muxuu yihi naafic baa yidhi kaana cabdullaahi radia allahu canhu yaziidu maca hada waa talbiyada rasuulka ilaahay maceeda wuxuu ziyaadinayey labayka labayka wasacdayk wاlkhayru biyadayka labayk wاlragbaau ilayka wاlcamalu intana isagoo talbiyadii rasuulka la imanaya intan oo ziyaado ana waa raacin jiro o uu la iman jiray وxadثna محamed بن mثنى qال xadثna yaحyى yعni بna سacيidi عan cubayd الlahi qال أخbaranii naafic عan iبn cmr رadي الlahu canهuma qaal anahu qaal waa xadiidkii un bal matigii inooma soo socdo matigii hore u ixaalayn doonaa lakiin maxaa jira haddaan markii hore malik riwaayadii hore uu ku sugnaa uu naafic ka wariyey tii dambena musa بn cqba uu naafic kaba wariyey bal qolooyin kale hala socdeenba oo naafic la siman imikana cubaydullaahi bni cumar ibni xafs ayaa naafic ka warinaya waana xadiidkii hore qaala wuxuu ihi markaa ibnu cumar baa yihi talaqaftu waan qaatay weeye macnaa akhadtu bisraca waa wixii deg deg loola booda ama loo qaata ayaaba talaquf la yidhaha wax dhaqso loo qaatay ayaa talaqufu yahay macnaa talbiyata talbiyadan waxaan ka xafiday oon kaba qaatay min fii rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi afkiisa naa ujeeddadu cid kale kamaan maqlin dhawaaqow dadku ku dhawaaqayeen kamaan xafidin waa rasuulka ilaahay carabkiisii ama afkiisii ayaan talbiyadan kaba qaatay fadakara markaa wuxuu sheegay faacilka dakaraadna waa cubaydullaahi ibnu cumar isagaa dee raggii hore laba siman isagoo riwaayadiisii tani ay tahay kuwii hore riwaayadooda waan soo aragne bimili xadiisihim xadiiskii qolooyinkaa hore ay lahaayeen mid laba mid ah kollay markaan eegno in naafic riwaayadii ay tahay naaficna markii hore malik baa kaba wariyey dariiqii labaadna muuse bnu cuqba kana waaba dariiqii saddexaad markaa daahirka cibaaradu waxay ahaydba bimili xadiisihima in la yidhaha la tasniyeeyo waayo dakara waxaan ka dhignay faacilkeedu inuu yahay cubaydullaahi waxaanu la siman yahay malik iyo naafic muuse oo wuxuu kula siman yahay xagga in xadiidkan uu ka warinayo naafic uu kaba warinayo labadaba lafdigoodii iyaga wuu inoo soo horeeyo muu ixaalaynay mid kasta lafdigiisii buu inoo sheegay kana iyagii wuu la mid yahay markaa daahirku wuxuu ahaa bimili xadiisihima in la yidhaah waa labadaa hore naafic ka wariyey xadiiskoodii mid laba mid ah ayuu maantana cubaydullaahi wariyey intan talaqaftu dee isaga lafdigiisaa kuba sugnaatay laakiin bal markaa sadde waxaa jirto horena waxyaalo sidana waan usoo aragnay waanay jiraan oo dee xagga usuulka iyo luqadaba waa wax lagu soo qaado jamc maxaa u yar bacd alculamaa waxay kuba tagaanba aqalu jamci isnaan jamca waxaa ugu yaray laba inuu yahay waaba barhkood baaba weliba raajax yeela haddii bal marka aan idhaahno aqaluljamci waisnaani aan idhaahno oon madhabka qolooyinkaa qaadano iyada dhib ma laha oo dee jamacii waxaa looga cabiray waayo labadiiba dee jamacoo kale waa jamc labadiiba isnaani fawqahuma jamaca xagga salaada xadiis baaba ahaayo iyada dee jamca ruuxu jamci wuxuu u guntamayaa imaam iyo maamuun buu jama jamaca noqda e bal laakiin jamacii marka luqa ahaan la eego iyadana waaba la yidhi waa lagu tegey marka haddaan taa nidha waxba ishkaal markaa ma jirayo waxadana xrmlة بن yaحyى qاaل أخbarana بن whb qاaل أخbaranii yunus عan بn شihاab qاaل فإن sالم بن عبد الله بن عمر بن شهاب ba wuxuu leeyahay sالم بن عبد اللahi بن عمر ayaa أخبرنيi ii waramay عan أbيه aabihii عبد اللahi بن عمر رضي الله عنه qاaل inuu yihi سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulki ilaahay baan مqلay يhiل xاal uu تلbiyeysanayo مaعنaha dhawaaqayuu تلbiyadii ku dhawaaqayo xalaytaan soo ka soo yar hadlay إhlaalka ihlaal luqada waxaaba la yidhaha waa rafcu sawt ee ihlaalka halkana waa dhawaaqa lagu dhawaaqayo talbiyadii ee waana shay jidaysan bal layna faray oo waxa weeyaan rasuulka ilaahay la amray inuu dadka gaadhsiiyo in lagu dhawaaqo talbiyada la talbiyeysanayo xaddee ruuxii aanay dhibi ugaba iman laakiin lagu dhawaaqo oo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh baa yihi jibriil baa wuxuu amray an aamura asxaabii an yarfacuu aswaatahum bitalbiya marka talbiyadii baa lagu dhawaaqayaa ihlaal waabaka wamaa uhila ligayr اllahi bihi ama dee taas oo kale waa wixii magacaanka ilaahay ahayd marka la gowracayo lagu dhawaaqo ayay taasba ahayd haddaba macnaa yuhilida halkan rasuulka ilaahay uu dhawaaqayo wuxuu ku dhawaaqayay talbiyada mulabidan xaaliya isagoo timihiisii isku dhejiyey oo dee exraamkiisa muddo dheer qaadanayay talbiid malaa dee kitaabkana meelo way noogaba iman ee waxa ay tahay waxaana u baahnaan jiray oo isticmaali jiray de inagu waxaa dhici kartaba exraamkeenu inuu maalin keliya noqdo markiiba la taxalulayo de waataa ilaahay inoo dhib yareeyey san xaramka u gaadhin iyo wasaa-ishii safarkaa lainoo dhib yareeyey masaafaad bila loo socon jiray ayaa inagii saacadahan ku tegaynaa waa halkan mandiqadeynaba kolkol baadiri ay jiri jirta sida la yihi xajka hore marka laga yimaado ninkii xaj doonayey uu diyaargaroobi jiro de inay muddo dheer bay qaadanaysaa bilay qaadanaysaa markaasaa diyaargarowgu la bilaabi jiray waan arkaanba dee qolo dee sheekha wakti hore u dhintay dhowr iyo todobaatankii isagoo yarna waa mare jigjigan kasoo lugeeyeen halkan ay soo mareen oo intaa badda ayay dee halkana bilay joogeen masaajidka cabdiqaadir markaasay intaas dee waxa weeya badda unbay raaceen markii dambana yaman oo dhan bay la ku mareen wakti horey soo baxeen oo rabadaan madiinay ku soomeen oo madiinay ku horeeyeen saddex bilood iyo lix iyo toban cisho ayayna u qaajin oo socodkaasi ay ku jireen maantana waa taa saddex bilood iyo lix iyo toban cisho waa oo socod ah oo weliba berigaas iyayna wax cuni jiray dadkaa reermiguna aan laga badbaadi jirin weliba makii madiine dhexe bal dee kolkol xaramka dhexiisaaba dadkaas iba ay kasoo gaari jira dadka dadka qaar lalayn jiray ama la dhici jirayben maantana alxamdulilah wasaaishim haddaba iyagu exraamku markuu dheeraanaya maxay samayn jireen timaha ayaa wax isku dhejiya ayay marin jireen markaa timihii dee way isku dhegayeen injiri markaa may gelahayn dabayl bood iyo waxyaalo ka gelaya de inay feedhin iyo waxyaalahaas iyo ma jiraane ama dee basaasdii baaba jirta alxaaji ashcata aqbar tiina ma jirto bal googo-oodina uu kaba iyadana markaas oo dhe way kaga badbaadayeenoo waana had iyo goor marka exraamku dheeraanayo waxbay marin jireen bal abi da-ud iyo waxaa kuga sugan xaakim iyo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh timihiisa oo dee timo badanna u lahaaye malab buu mariyey malabkii uu mariyey waayo laftiga casal ba iyo barhkood ba halkan ku dabdiyey qitile laakiin abi da-ud sidaa ku sugan waa casal waana say dee culimadii waaweyneed yidhaaheen dabdiga iyagu kaa weeye oo dee waa waxay kolba dee shay santayo isku dhejinayo isu geynayo timihiina markaa aanay dee kala baxbaxahayn oo malab markuu mariyey ayaa way isku dhegeenoo de markaa madaxeen taas baana talbiid la yidhaaha sababta loo samayn jirayna exraamku markuu dheeraanayo weye de bal markuu dhowr iyo labaatankii bilqacdo soo exraamtay rasuulka ilaahay dariiqaa dheerna ay soo marayeen waktiguu taxalulayay isagu qiraab buu ahaaye ay maalintii ciidda ahayd ee uu yaraan shan iyo toban cisho ama lix iyo toban cisho exraamkii oo safar iyo dariiq dheera ayuu kuba jiray dadka qaar baa dee waxa weeya dhici karta kolkol inay kaga badnaani jirtay hadday hore usoo baxaan oo ay horena usoo exraamtaan ay qiraan iyo taaban yihiin ama ay xajkun keligii soo xidhaan oonay dee mutamaticin ahayn kolkii mutamaticabaa dhowr iyo toban ay ku qaadanaysay ee intuu jidka kusoo jiro khaasatan waa dadka dulxulayfa kasoo exraamanayay haddaba taas bay ahayd talbiidku oo timihiisii ayuu isagoo isku dhajiyay sudamay si dee aanay u kala tegin oo taas ayuu exraamkiina ama talbiyadiina ku dhawaaqayay oo wuxuu lahaa yaquulu labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulk laa shariika lak laa yaziidu rasuulka ilaahay kamuu ziyaadinahayn calaa haaulaai lkelimaati kelimaadkaa kama ziyaadinahayn oo kelimaadkaas kamuu ziyaadinahayn waina cabdالlahi بn cmar bana intaasuba rasuulka ilaahay talbiyadiisa ay ahayd waxba kuma darahin waina cabdالlahi بn cmar radي الlahu canهuma kana yaqulu wuxuu ahaa mid yidhaaha kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu a yarkacu mid rukuuca tukada bidilxulayfati dilxulayfa ragcatayni laba ragcadood buu ku tukanayey waa markaa uu doonaya inuu xiraamto uma ida stawad bihi naaqatu qaa'imatan hashiisu markay dee la ekaato ay soo taagto weeye oo ay hagaag ula kacdo cinda masjidi dilxulayfati masjidkaa dilxulayfa agtiisa ayuu ahalla bi haulaai kelimaad kelimaadkan ku dhawaaqayay waa kelimaadka waa ku horaynu soo maray kelimaadkaasee labayk allahuma labayk wa kaana cabdullahi bni cumara radia allahu canhuma yaquulu cabdullahi bni cumar wuxuu a mid yidhaahaa kaana cumar bn اkhadaabi radia allahu canhu cumar bn اkhadaab wuxuu aha yuhilu manaa dhawaaqiisa sare uqadama ku talbiyeysta sao ku dhawaaqaya bihilaali rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay talbiyadiisii ee min haulaai kelimaati kelimaadka ahaydba wayaqulu laakiin waxaan u odhanayay isagoo ku kordhinaya wax labayk allahuma labayk labayka wasacdayk wاlkhayru fii yadayka labayk wاlragbaau ilayka wاlcamal manaa waa cumar dee ibnu cumarna waa taa aynu soo maray riwaayaadkaa hore inuu laba iman jiray aabihii baaba ugaba horeeyey uu kaba maqlu kaba qaatay bal taas bay ahayd lafdigan bal ha inoo yar dambeeyo waayo xadiidka ibnu cumar uu inoo dhammaaday xadiidka inoo dambeeya waa xadiid ibnu cabaase bal iyada horta waxa inoogu sugan xadiidkan talbiyadii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh sidaan soo sheegnayna talbiyadu waa shicaarka xajka inay dee waxa weeyaan ruuxii xaajiga ahaa mashruuc u tahay aadna loogu adkaynayana kolley culimada guud ahaan qowlkood weeye laakiin xukunkood muxuu yahay taa iyada khilaafkoodu waa iska yar badan yahay intooda badan sunnay kaba dhigaan kuwa iyagu waajib kaba dhigaana waa jiraan kuwa iyagu bal marka hore ixraamkaba wixii lagu gelayo shardi ugaba dhigaana way jiraan laakiin waxaan leenahay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo saxaabadiisii dee marka ay ixraamtaan way bilaabi jireen waanay badsan jireen bal iyagoo sooba dheeraanon madiina waxoogaaba ka soo socon oo dhulkii aanu dhoweyn ayaa dhawaaqooda ay ku dhawaaqayaan iyo badsashadaas bay la wada xadeeban jireenba intaanay dee meel dheerba soo gaadhinba oo horta waxaan leenahay waa shicaarkii xajka waana shaygaa mashruuca bal intaasi ma waajiba maaha waa adigu baltaase laakiin waxaan leenahay ruuxii xaajiga iyo ruuxii muctamirka ahaa ee inuu ilaaliyo badsado goormay go-aysaa taasi iyada kollay dee kitaabka inoo socda goormaa muctamirku joojinaya iyo goorma xaajigu waa wax inoo dambeeya haddii ala idhaah inoo iman doonta xagga marka la eego sawdka in lagu kor yeelana waa taa aan leenahay axaadiid bay rasuulka ilaahay baa yidhi waxa ii yimi jibriil oo wuxuu amray an uclina bitalbiya ama wuxuu yihi asxaabtaada amar an yarfacu aswaatahum bitalbiya bal markaa raggii horta inay talbiyada dhawaaqooda sare u qaadaan oy weliba badsadaan taasi waa mid weliba waxay dhahaan waqtiyada ama axwaasha isbedelayso sida habeenku markuu soo gelaya markaa uu baxayo kale marka meel la fuulayo ama laga dhaadhacayo dee socodkii markii lagu jiray dadkii rifaaqda marka ay kulmaan iyo bal matalan meelahaas oo dhan iyo waa waqtiyadii laba sii badsanaye almuhim faqad waxa weeye horta in la badsado talbiyadaasba weeye xagga marka la eega alfaadeedii waa tanaan hayno rasuulka ilaahay alfaadiisi wataa ee sida fiicanna waa rasuulka ilaahay alfaadiisi in lagu gaabsado waayo isagu intaa kamuu ziyaadin ee laakiin wax ma lagu dari karaa culimadu waxay leeyihiin ba horta alfaadiisii oo lagu gaabsado ayaa mudan taas baa awleysan laakiin ruuxu hadduu ku kordhiyo wax dikri ilaahay ah wax dee ammaantii ah wax dee adigu markaa tasbiix iyo tacdiim ah sade ibnu cumar iyo cumar yaan kuma aragnay kolley looma diidayo walow ay inuu taa ku gaabsadaa mudan tahay marka halkan iyada rasuulka ilaahay inuu ka warhayay oo uu ku sugay inooguma sugnaa laakiin in sha allahu tacaala markaan xadiidkii rasuulka ilaahay xajadiisa gaadhno waa xadiidkii jaabir bn cabdillaahi rasuulka ilaahay xajkiisii oo dhan ba uu kaga warramay xajkiisii ayaa waxaa halkaa inoogu iman doona rasuulka ilaahay talbiyadiisa inuu ku talbiyeysanayay laakiin waa maqlaya dadkao kolkol ama labayka dalmacaarij leh ama dalfawaadil ama waxyaalo leh rasuulka ilaahay kumuu inkirahayn oo kuma diidahayn marka taas baa maxay keenaysaa waayo halkan taqriiriyada inooguma sugna inay iyagu laba iman jireene rasuulka ilaahay inuu maqlay iyadoo alfaado kale dadka qaar ay leeyihiinba bal markaa rasuulka ilaahay aanu ku inkirin oo kuma daayayo taas baan u leenahay bal haddii walow intan ay tahay in lagu gaarsado haddii waxyaalo kaleo ila sida shaaficiya kaba cabireed ilaahay tacdiimkii iyo ammaantiiya lagu kordhiyo ee iyadna ruuxii rasuulka ilaahayba waa maqlo dadkii kuma inkiri laguma inkirayo ama dee shay bannaan bay noqon laakiin dee sidii fiicnayd ee mudnayd ee awlaha ahayd waa in talbiyadii rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isaga kulhood dee waabay riwaayaed kuba yimaadeen labayka ilaha alxaqi labayk isagoo yidhi bal markaa waxaan leenahay wixii adigu lagu kordhiyey ammaan iyo dikri ah haddii weliba laga sooco talbiyadii rasuulka gaar loogala sooco sida iyagu ay yeeli jireen ruuxii loo diidi maayo rasuulka ilaahay taqriirkiisii baa xadiidka jaabir inooguma sugan laakiin talbiyadii rasuulku waaba tan xagga waktiga la bilaabayana dee kol hadduu ruuxu ixraamto talbiyadii baa u bilaabantay culimada qaar waxay kaba dhigaan dee ixraamku waa niyat dukhuuli fi nusuk niyadan uu ruuxu niyoonayo inuu nusugii galo ama cumro ama xaj taas bay tahayba waxa ay leeyihiinba hoode barhkood niyada keliya un kuma gelayo waa sida dee aimada qaarkood xanafiyadii ay idhaahaanba waa inay wuxuu raacaan ama talbiye ha noqoto ama dikr dikri kaliya haba noqoto waxaa kaloo iyaduna meeshan soo arooro camaasha kale uu kaga duwan yahay xajku tasmiyo wixii uu ruuxu doonaya uu magacaabo waa niyadiisii uu kuba dhawaaqo labayka xajan isagoo ida ama labayka cumratan waana marka ugu horeeya un mararka dambe talbiyada waxba lama raacinayo ugu horeynta iyada taas waayo waa rasuulka ilaahay noogaba sugan ama salaada oo kale iyo acmaasha kale dee niyadu waa qalbiga un wax lagu dhawaaqaya ma jirto oo taa laguma dhawaaqay laakiin xajkii marka ugu horeeya talbiyadaa hore iyada iyadoo wixii uu ruuxu doonayay inu gudagalo ku dhawaaqa shay mashruuca weeye ama rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wax laga hayaba weeye bal inihii imaka halkan nooguma sugnaan yar odhanayna taas wey kolley qolooyinkiina sharaxaysaane imaam nawowi raximah llahu tacaala bal waxyaalaha talbiyada ku tacalluqsan uu kaba hadlayo waa eegan doontaan وxdثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا نضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني بن عماr قال حدثنا أبو زميل عن بن عباس رضي الله عنهma dadka horey nusoo wada maray عباس بن عبدالعظيم العنbrيna kolley kتubta لحda aba waa ku sugan yahay laakiin بخaarي تacliiq ahaan buu ugu sugan yahay bal raggood way la wada kulmeen dhammaantood ee sagaalkan sheekay culimadu idhaahaan waa lixdan umuhaatu sitaala la wada kulmo ay riwaayadooda ka dhexeeyaan waxay ugu soo dari waayaan in lagu waa isagiibe waxa ay tahay bukhaari baa tacliiq ahaan uga wariye aan usuul ahaan kaga warin haddii aan uu bukhaari usuul ahaan kaga wariya isaguba raggaasu kuma biiri lahaa e waxa weeye taasubu kuma biiri lahaa cabaas ibn cabdilcaظiim ilmundiri dee cikrimat ibnu camaarna alyamaamina horeynu usoo aragna waa nin sigaaru taabiciin ah abu zumayl simak ibn lwalid isagana horeynu usoo maray waa nin awsdad taabiciintii dhexe kaba mid ah oo isaguna iqa labadooda waa laba nin oo iqo laba taabiciyo can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxu uhi ibnu cabaas kaana wuxuu ahaa ay ahaayeen almushrikuuna mushrikiintu waa markay dawaafayaan yaquuluuna kuwa yidhaaha labayka laa shariika lak markay dawaafayaan ayay odhan jireen intaas qaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi fayaquulu rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam dee waa waktigaasoo waaba makaa la joogaayo rasuulka ilaahayna dee inuu hadalkaa yidhaa mooye wax kale oo uu ku suulin karayay markaa may jirine markaasuu odhanayay waylakum qad qad war hoogiin e intaasi haydin ku filaato intaa ku joogsado oo ku gaabsado wax kale hasii raacinina qad qad iyo haddaan qadin qadin dhaa macnaha waxa weeyaan xasbukum wey macnaha intaa ku gaabsada intaasa idinku filan oo qad macnaa xasb macnaa iqtasiruu calaa dalik wax kale ha ku darina waayo waa qarasho ee qarteen inaan ilaahay subxaana watacaala wax shariika lahayn wax kaley raacinayeen intaasaa rasuulka ilahi baa taa odhanayay war intaa ku gaabsada oo wax kale ha kusii darina laakiin miyay maqlayeen fayaquuluuna waxay odhanayeen intan ibnu cabaas bay hadalkiisa tahay hadalka rasuulku wuxuu buu yahay waylakum qad qadem ilaa shariikan huwa lak tabliku wamaa malak waxa weya oo laa shariika laka ilaa shariikan shariigu mooye huwa laka adiga kuu sugnaadood adigu leedahay oo tamliku adigu aada mulkiyayso wamaa malaka aan isaga wax lahayn bal waa dee jahligoodii iyo kufrigoodii waxay qiranayaan inaanu waxaan asnaamta ay rabbi ugu sharig yeelin waxay leeyihin aanu jirin waxay leeyihin baanu jirin waxay qiranayaan in ilaahay leeyuhunka ku tasarufaya yahay haddana waa kuwan caabudaya u sujuudaya markii la yidhi waa ilaahay keliga caabudana dee bal dee waxa weeyaan naftoodii iyo maalkoodii uhuray balsey taa u daafacaanba taas u daafacaan oo tani waa dee jahligoodii iyo sakhaafadii caqligooda iyagoo qiranaya inaanu waxba lahayn asnaamtani waxba aanay lahayn ilaahay iyaga leeyahay waxay milkeyaan jirin dee kole daani wax milkeyna wax alla waxay uhayaan oo nafci ama darari ma jirto ayay haddana ay caabudayeen oo taasba wey haddaba saasay odhanayeen shariik adigu waxa weeyaan wax kaloo wax kala wadaagsadoon ahayn mid adigu aada leedahay o isaga waxba lahayn asnaamta ujeeda kaasu mooyaane shari kuma sugnaan marka wuxuu yihi ibnu cabaas yaquluuna hada hadalkaasay odhanayeen wahum yaduufuuna bilbeyti iyagoo beytka dawaafayo dee dawaafkan beytka lagu dawaafo bal dee laftigan talbiyadii oo kale iyo iyada bal matalan xajkii iyo waxyaalaha ku dareersa dee shirkigoodane waa cibaada qadiima mawruuha can ibraahim calayhi wacalaa nabiyina afdal الsalaatu wasalaam laga soo dhaxliyay oo taasoo bal dee waxaabay rag dee dad kala duwan oo salafkii oo ibnu cabaasi ay kaga mid yihiin taabiciintii barhkood iyo laftigan talbiyaday kaba dhigeen labeyk allahuma labeyk inay tahay amarkii ilaahay amray nebi ibraahim oo yihi waadin binnaasi ana bilxaj we oo dadka waxaad ogeysiisaa do markaas xajkii ogeysii ijaabo la ajiibayo markaasaa dee isagii markii ku dhawaaqay ayay dadkiina waxa xajkii doono dhaminaba ay ajiibeenoo arrinkani waxa ay tahayba talbiyadani nidaaha hore iyo dhawaaqaa hore ajiibitaankii laba ajiibaya ilaahay calaa lisaan ibraahima dadka ugu sheegay in beydkaa inta la dhisa oo ilaahay looga dhisay dadkii laga doonayo inay sooba xajaan bal markaa waxaan leenahay waa cibaada qadiima ayuu xajkuba ahay baabu amri ahli اmadinati bilixraami min cindi masjidi dilxulayfa wuxuu u baabaysan yahay amarkii reer madiine laga amrayay bilixraami ixraam ay kaba ixraamtaan min cindi masjidi dilxulayfati masjidkii dilxulayfa agtiis oo ujeeddadu waxa weeyaan reer madiina dee waxaaba ku yaallo oo madiino ku taalo masjidkii rasuulka ilaahay haani alxarameyn buqcada aada u fadliga badan aynu soo maray salaada lagu tukadaa kun salaadood inay u dhigmayso iyaday taasi jirto haddana halkaa inay kasoo ixraamtaan maahae maxaa la farayaa miiqaadkoodii inay yimaadaan iyagoo aan muxrimiin ahayn markay miiqaadkooda soo gaadhaan masjidkaa dulxilifa ama halkii miiqaadka ay yimaadaan inay halkaa ka ixraamtaan oo taas waana sidii rasuulka ilaahay yeelay masjidkiisii fadliga badnaa kamu soo ixraaman ee waana saasoo in ruuxu walow ay deese culimmadu kuba tegeen si guudba hadduu intaanu gaadhin miiqaadkii uu sii ixraamto dee ay bannaan tahay laakiin haddana maxaa arrinku yahay maxaa mudanee fadli badan waa in miiqaadkii laga ixraamto intaa ka horeysa aan lasii ixraamin ee la sugay halkii miiqaadka marka la gaadho ruuxuu kaba ixraamto haddaba amarkii iyaga taa laba amreeyey ayuu baabkiisa yahay xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عlى maliki can musa bni cqbata can salim bni cabdالlahi anahu samica abahu radي الlahu canhu yaqulu bal malaa in yar ba kolley axaadiis xadiidkaa horo ee yar tabac ahaay oo yar dhaafay inaan dee ku yar markii hore talbiyadii baan kaba hadle xadiidka waayo dib baanu inoogu soo noqonayna lafdiga inoogu sugnaa kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yarkacu bidilxulayfati ragcatayn dilxulayfa ayuu rasuulka ilaahay laba ragcadood buu ku tukan jiray waayo way noo soo socotaa inuu rasuulka ilahay halkaa ka exraaban jire salaadan laba ragcadood markaa dabadeed ba markay hashu ay isla taagto ee uu halkii dee masjidkii dilxulayfe agtiisa kuba sugan yahay ayuu talbiyeysan jiray ba inoogu sugan ka taasna de waxa ay keenay xadiidku inoo faa'iideynaya bal rasuulka ilaahay waktigaa uu doonaya inuu ixraamto laba ragcadood buu tukan jiray labadaa ragcadood haddii wakti farado de waayo xadiid anas baa wuxuu ahaa markuu salaadii tukaday duhur dabadeed inuu kacay oo ixraamtay ama dee raaxiladiisii fuulay saasay uguma fasireen barhkood labada ragcadood labadii ragcadood ee duhur inay ahaydba waayo salaada uu gaaminayo safar buu yahay bal waxaan leenahay xadiid kasta dee markaa iyadana uu inoo faa'iideynayo wuxuu markaa uu doonaya inuu ixraamto haddii wakti salaadeedba ay tahay oo salaad farado isagoo tukaday dee miiqaadkii kuba tukaday waktigii uu ixraamanaya uu gaadhay intaasuu ku kaaftoomaya oo iyadii saasuu ku ixraaman haddii aanu markaa wakti salaad faradaba ahayn waktiyadii salaada laysu diiday ee nahyigu kuba yimina aanu ahayn markaa laba ragcadood oo naafila ayuu tukan oo kuwaasaa dabadeed buu deeta exraamkiisa uu noqon weeye ee hadduu bal markaa exraam ahaan ula niyoodo haddaanu wax kalo iyo sabab kaloo jirta ay jirin dhib ma laha way noqon haddii adigu bal naafilu tukanayaa ujeeddadu haddii laakiin wakti salaadeed oo salaad waajiba ay jirto oo faradba uu jiro faradka dabadiib uu exraamana waxba uma baahna inuu wax kala tukado xadiidka naftiisana waa laguma fasiray inay salaad duhur ay ahayd salaadan labadan ragcadoodii uu tukaday bal markaa laakiin sude imaam nawowina raximah llahu tacaala uu soo naqlinayo culimada ka soo wada naqlinayo si guudba uu kaba soo naqlinayo inay sunno tahay markaa exraam la doonayo in salaad la tukado hadday salaad waajibi meeshii jirta iyadaa lagu kaaftoomi haddii kalena bal salaad sunne ayaa la tukan haddii laakiin waktigu uu yahay wakti btlan waktiyadii salaadaha laysuba diiday uu yahay iyada markaa caynkaasa waxay noqonaysaa un inu iskaba exraamto oo iyada salaadee ma tukanayo waktigii dee nahyigii buu ilaalinayaaba taasba waa inta yaree bal matalan xadiidkaas yar tabacu markaa ka riwaayada hore la socday un wuxuu markaa yihi nu muslim yihi xadaanaa xadaثna yaحyى بن yaحyى qاala qarأtu عlى maliki عan muسى بn cqbata عan salim بn cabdالlahi anahu samica abaahu radي الlahu canhu yaquulu aabihii buu maqlay isagoo leh baydaaؤkum waa dad buu la hadlayaa dad lahaa mar dambaa la exraamanaya meeshaa bayda lagu magacaabo marka la gaadhaa la exraamanaya buu la hadlaya markaa ibn cmar marka iyagii buu meeshan u tiiriyey sababtu waxay sheegteen in camalku halkaa kaba dhacayo exraamku baydaaؤkum baydadiina asalka albaydana waa dee meesha asalkeeda hore waa asaxro un bay laba mid tahay waa meesha aan dhir lahayn waxba lahayneen atar ama dee dhis iyo waxbana ani kuba ool ama wax kale taas baa albayda laba yidhah ama almafaasit ay kaba cabiraan halkana bayda ayaa jirtay meel oo marka bilxulayfo un laga soo baxo iyadu bay la xidhiidhsanayd xagga maka loo soo kacayo meel taag ahayd bay oo banaanayd baa albayda ay odhanayeen haddaba markaa dadka qaar baa waxay sheegteen oo waktigiistii ay sheegteen rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markuu halkaa marayo hashiisiina uu fuusho yahay in exraamkiisu ahaa tiibuu isagu inkiraya oo uu diidaya u leeya may rasuulka ilaahay wuxuu soo exraamtay markay hashu la kacday uun cinda almasjid buu kusoo exraamtay halkan may ahayd marka wuxuu yihi baydaaukum baydadiinan haadihi tana alati taasoo takdibuuna aad been sheegaysaan oo calىa rasuuli الlaahi salى الlahu alيه waslm rasuulka ilaahi haddee markaa korkii fiiha ay iyada fiigeeda oo ujeeddadu aa leedihiin rasuulka ilaahay baa halkaa ka exraamtay halkaasuu terbiyadii kaba bilowday ee kollay kadibkadna iyagu waa wax lasoo wariyeybe imaka amahayn dee wuxuu ujeedaa un waa khadabay kol in badan in kadaba bmanaa khada reer xijaasi way u isticmaali jireen hadduu khada ugaba jeedo ama dee wuxuu leeyahy waxani waa been xataa ruuxu iyaanu uguma talagelin aad been sheegtidba oo shardi maaha marka wixii been la sheegayo waa shaygii oo laguma warramo calaa khilaaf ilwaaqice in ay dembiga iyo kadibkii markaa isma laazimayaan oo haddii dee khada ama sahwi ay ugaba dhacdo laakiin shaygii si u ahaa si ka duwan uu kagaba warramo iyada markaa kadibkii waa la odhanaya ee marka laakiin marka waxaan uu ku talagale u badheedho inuu sheego markaasaa dee ismigii uu imanaya marka tanna taasuu uba wadaa baydaaؤkum alati takdibuuna calىa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm fiiha ma ahalla rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay ma exraaman talbiyadii kuma dhawaaqin ilaa min cindi اmasjid masjidka agtiisa u mooye yaعni dalxulayfati dalxulayfa ujeeda bal meesha horta waxaa jirta iskhilaaf kolley waana dee iyaga dabadoodna wax sii jira weeye goorma rasuulka ilaahay xaraamtay xaj keliya keliyuu soo xajay dee haddana kolley umuuro badan baa jirto xataa saan u tegi doono maxaa rasuulka ilaahay exraamkiisu ah ma mufrid buu ahaa ma qiraan buu ahaa ma tabatoc buu ahaa iyadoo xajku mid keliya yahay saxaabadii rasuulkiina ay kaba warramayaan ayaa intaba lainoo soo wariyey mufrid buu ahaa qaari buu ahaa mutanatic buu ahaa intaba riwaayaadkii dee kuwana kitaabkan kuba arki doona in sha allahu tacaala bal sida lagu jamciyeyna waan sheegi doonaa iskhilaafkaasaa jiro markaa waxa ay barhkood halkan ay soo wariyeen rasuulka ilaahay markii uu salaadii ka baxayba isagoo fadhiyay inuu exraamtay waa ra'yi waa qowl waana shay bannaan hadduu ruuxu taa yeelo waxaa kaloo ibnu cumar isagu warinayaa rasuulka ilaahay maha fadhigii kumuu exraamane markuu raaxiladii fuulay ay la kacday laakiin meeshii kama tegin kama dhaqaaqin ayuu ixraamtay markaasna waa qowl waana dee shay banaanba waana tan waxaa kaloo iyadana riwaayo kuma timi oo lasoo wariyey rasuulka ilaahay markuu albayda ama meesha waa meel kasoo xagga maka kasoo xigta oo dee taag ahayd ama sharafta ah sharaf dilxulayfa ay kaba cabirayeen albayda markuu halkaa joogo inuu ixraamtay bal taas weeye ibnu cabaas haddaba muxuu inkira meye ibnu cumar diidaya oo halkan qowlkaa ah rasuulka ilaahay markuu halkaa dambe soo gaadhay in ixraamkiisa uu ahaa wuxuu leeyahay markii raaxiladu la kacday ee uu fulay isla taagtay markaasuu ixraamtay waxaanu ka dhigayaa been la sheegaya inay tahay walow arrintu ay tahay riwaayana la wariyey iskhilaafkuna dee kolley kale waxaa jira xadiid abi daawudiya ay wariyeen oo kolley khilaafkan malaa ishkaalka kuma sugan xadii waa waaqaco keliya saxaabadii rasuulkii waa ay la socdeen way badnaayeen seebay u dhacday in umuuraha la iskuma khilaafo iyadoo inu xaj labaad jirin xaj keliya uu ahaa ibnu cabaas baa la weydiiyey taasoo markaasaa muxuu sheegay wax ishkaalka suulinaya oo wuxuu yihi dadkii dad badan bay ahayn oo kumayaal bay ahaayeen mar keliya umay wada iman ahayn rasuulka ilaahay markuu salaadii ka baxay buu ixraamtay dadka qaar baa markaa la joogay oo maqlayay markaasay yidhaaheen awjaba rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam bacda الsalaa haddana markii uu hashii ay laba kacday ayuu dee ixraamtay kuwa dee inay way badan yihin dadkuna waysi soo gaadhayaan arsaalna way u socdeen siduu kaba cabiray kuwo kaloo iyagu markaa taa hore aan ogeyn oo maqlayay tan ayaa iyaguna jiray oo markaasay yidhaha rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaasuu ixraamtay haddana markuu halkaa soo gaadhay iyadoo dadku ay iska soo daba dhacayeen oo la badnaa ayay dad kale ay maqleen waktigaas ixraamkiisi iyo talbi ama talbiyadiisii bay maqleen markaasay yidhaaheen rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaasuu ixraamtay marka arrinku waxa weeye waa xaggii maqalka iyo ruux kasta wixii uu ogaa ama taas waana meelo iskuma dhow dhow laakiin rasuulka ilahi ixraamkiisa wuxuu kaba dhacay buu leeyay waktigan xataa wakti kaba horeeya fadhi bal xadiidka waa sa waxaa filah ishkaalkuu suulinaya walow xadiidka sanadkiisa maqaal ku sugan yahayo dee kan ibnu cumaran hayna uu ka xoog badan yahay laakiin intuba waa axwaal iyada bayda oo ah miqaadkii laga soo baxaya in loo dibdhiga culimada cid ku tegtay ma jirto laakiin ma fadhigaa lagu ixraamin mise marka wixii fuushay imaka dee gaari baan fulayna gaariga aad fadhiisato ee dhaqaaqeyba uu bilaabmayo markaasaa la ixraaman waata meesha taalo dee barhkoodna halka ay yidhaaheen ibnu cumar xadiidkiisna tuu inoo keenayo iyo san waa inuu ruuxu fadhigan dee haddii xaggaaba laga soo ixraamay ama meeshii miqaadka aad ka ixraamanayso markaa aad fadhigii aan waxba lagu ixraaman xataa hadduu laba ragcadood oo ugu talagalay ixraamka uu tukaday marka uu fuulo markuubkiisii ee dee uu socodkii bilaabayo inuu markaa ixraamto ibnu cumarna waata uu leeya taa hadda wuxuu leeyay ma ahla rasuulu llahi salى الlahu عalيه wasalam ilaa min cindi اlmasjidi masjidka agtiisa un yani wuxuu ujeedaa dalxulayfati dalxulayfa waa masjidkaa kuba yaalay waxadaثna qtaybaة bnu saciidi qaala xadaثna xaatimun يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال أنه قال كان بن عمر عبد الله بن عمر وxa رضي الله عنهما إذا قيل له hadيi lagu yidhaaho الإحرام إحrاaمku iyo marka مdينة iyo lagaba imanayo من البaydاء halkaa albayda oo dulxulayfe kasoo yar sokaysa halkaasaa ixraamku kaba dhacaya halkaasaa lagu ixraamanaya marka uu yidhaaho lagu yidhaaho uu maqlo qaala wuxuu odhanayay albaydaa alati takdibuuna fiiha calى rasuuli اllahi salى اllahu عalay waslm baydadan a rasuulkii ilaahay ee aa wax beena a kaba sheegaysaan inuu halkan kala ixraamtay arrinku taas ma aha ee ma ahla rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam ilaa min cindi shajarati masjidka un baa geedkuna ku ag sugnaa geedka agtiisii un baabu kaba ixraamtay goorma xiina qaama bihi baciiru markii neefkii geel ahaa waa raaxiladii markii hore waa kaa naaqo kaba cabiray iminka baciir baa lagaba cabiray baciirna de waxa waa lafdi san insaan oo kale oo awrka iyo hashaba uu ku dhacaa waayo riwaayaadkii kale naaqa inoogu sugnayd kuwa raaxila inooguma sugnaa tii unba waana taas un taasaan kuma fasirayna lafdigan baciir baa awrka iyo hashaba kuwa dhaca awrka un maaha baciirkana imika maqsuudku raaxil ay ahayd ama naaqadiisi iyo hashiisii baa rasuulka ilaahay fuushanaa riwaayada horena waata inooguma sugnayd tii baa loo jeeda waayo lafdigani waa lafdi labadaba kuwada kuwada dhaca baciirun xiina qaama bihi baciirun bal macnuu kolley waa inoo yar cad yahay ee tayada inoogu suganun waxa weeyaanuun miiqaadkii dee waxa weeye horta markay madiine noqotay albayda looma dibdhigayo cinda jamiic culamaa saan nidhi waxaana iyadana xadiisyada inooguma sugan miiqaadka rasuulka ilaahi malkaa uu kaba ixraamtay un in de lala sugo ixraamkii miiqaadkii de walow inaga ishkaal jiro markaan imika madiinaba laguma horeeyo dee dalxulayfa laga soo ixraamtay markii hore jiddo lagaba ama jiddo laga dhaadhici jiray dee miiqaadkii ma ogin goor aan dul marayno iyo goor la dhaafayo oo taasaa waxay keenaysa intaan la gaadhinba in ruuxu uu sii diyaar garoobu iskaba sii ixraamto markaa ama diyaaraddu kacdo ama taasba uu iskaba sii ixraamto iyadoon laba gaadhine laakiin hadduu ruuxu marayo ay suurtagaltahay xataa hadduu la sinaanayo inuu og yahay marka uu laba siman yahay arrinkaas yacni waxa weeye ixraamka in la dambaysiiyo loola sugo un waktigaa miiqaadka la suga in lagaba sii horreysin san rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh yeelayay walow dee hadduu kaba horreysiiyo taasna ixraamkiisu u guntamayo ay u ansaxayso laftigan imaka inagu sona ilaa min cindi shajarati cidda waa daraf weeye ee darafkuna asalkiisa hore mansuub buu ahaa waxa ay tahayna wuxuu leeyahay khaasiyuu leeyahay oo min isaga markay noqoto inta waktiyadiisa kale o dhan iyo axwaashiisa kale o dhan isagoo mansuub uu yimaadaa haddii la jerayo xarafkan min un baa jira xurufta kale ma gasho oo cinda markay noqoto xurufta kale sida ilaa iyo waxyaalaha calaa iyo lama odhanayo ilaa cindihi iyo calaa cindihi iyo lama odhanayo min un baa lagu jaraa ama wixii haddaanay mini ka horeyn imika sidenan oo kale mar kale mansuubun buu ahaanayaa xataa waxaa lamsi xariiriba ba taa ahaayo wamaa shay-un mansuubun abadan waa maqaamaadka maqaamada naxwiya walaa yajuru siwa min bad ama dee wakti kale xaaladaasun ay noqonaysa markaa uu jare waana kan baa laqdigiisi waay imikana waa tan waa markii la jarayay mar aan suuradan ahayn lama jaro ee nasbadiisi baa lagu daaya bablilhaali min xaysu tanbaci min xaysu tanbaciu raaxilatu waa alfaada isku dhow dhow bal ixraamkii la ixraamanaya marka ruuxa raaxiladii la kacdo ama uu fuulo wixii dee wasiiladii diyaaradii ama wixii kale gaadhigii miiqaadka uu kaba fuulo ixraamkii marka caynkaasa ee uu waxa weeye socodkii bilaabayo la ixraamanayay ayuu baabkiisi yahay وxadثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى mالك عan سacيid بن abي سacيidi المqburiي عan cubayd بn jurayجi أنه qاl لcabdاللahi بن cmر رضي الله عanهma curta سacيid بن abي سacيid المqburi iyo cubayd بn jurayج waa laba nin oo isku dabqa oo waxay noqonaysaa min riwaayaة الأqrاan weeye dad aqrاana oo dhexdooda wax kala wariyey waayo way siman yihin waa dabqo keliya dabqadii saddexaad ee markaa ruwaada ama taabiciintii dhexe weeye aabihiin abu saciid almaqburi de saynayn badan ama mare hore soo marnay waa isagu taabici markaa saciid iyada horeynu usoo aragnay cubayd ibnu jurayjkan caawa inoogu horeysa kolley caawna way inoogu dambeyn doontaa waayo xadiidkan unbuu leeyahay waa nin adigu kolley reer madiine ahaayo oo siqo ah oo taabiciintii dhexe kamid oo adigu reer bani taym adigu mawaalidooda kaba mid ahaa xafn xajarna suu halkan marka uu qabanayo yidhaaho fatxulbaari oo kale wax calaaqo ah ama qaraabanimo ka dhaxaysa isaga iyo ibnu jurayjkan inagu badan ibnu jurayj waa imaamka cabdulmelik iyo ninkani maba jirto ninkaa dee cabdilmelik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj baa la idhaa lamana qaadan iyagu idhaahaa in dee ibnu jurayjkan aan hayna ibnu jurayjkaa kale kale duu awow jurayjkaasi yahay uu adeeru yahay iyada calaaqa kama dhaxaysa magacun baa kuba kulmay kolley bukhaari iyo muslimba ninkani waa ku sugan yahay kutubta sugantana qeyb buu kaga sugan yahay laakiin si guud xadiidkan buu ku leeyahay kutubtaas weeye xadiidkan imakaan hayno wuxuu ihi haddaba ibnu jurayjkani waa cubayda ayaa qaala licabdillahi ibni cumara radia allahu canhuma ku yidhi ya abaa cabdiraxmaan dee marar badanna waa la xajay oo la cumraystay abaa cabdiraxmaanow ra'aytuka waxaan ku arkay tasnacu adoo samayn arbacan afar arrimood oo lam ara aanan arag axadan axad min asxaabika asxaabtaada ka mida yasnacuha bal waa afar arrimood oo dee marka laysu wadageeyo afartaas oo dhan oo majmuucooda ama guud ahaanba dadkan kale ee asxaabtii rasuulka kaba mida adiga asxaabtaada cid samaynaysa aanan ku arag qaala wuxuu uhi ma huna yabna jurayjin afartaa arrimoodeed sheegaysaa maxay yihin ina jurayjow qaala wuxu uhi ra-aytuka waxaan ku arkay laa tamaso adoon taaban ahayn min alarkaani arkaanta waa marka beydkaa dawaafayso arkaanta beydku leeyahay ila alyamaniyeyni labada yamaniyeynka la yidhaah mooye kuwo kale adigoo salaami ama taabanaya kumaan arag tamaso kolley ficilku waa ficilo baabkeed masisa asalku yahay masa yamaso oosan dee inoo xarakaysan weeye yamusiya lama odhanayo yamaniyeyna iyo ada dambe mashadniyada nimashadno walow asalku markay nisbada ay ahayd dee iyo ada nisbadu ay shadnaan jirtay magaciisa alyamaniyu marka la odrhanayo ee laakiin aliftan ayaa waxay bedel ka tahayba labadii yood mid ahaan bay bedel ka tahay saa daraaddeed bay u takfiifiyeen oo alyamaniyu unbaa la odhanaya alyamaniyu lama odhanayo markaa ya-daa lama shado sababto aliftan baa mid ahaan bedel kaba ah in labada rukni ee yamaniyiinkiina midi waxa weeyaan de waa labada rukni ee dhinaceena soo xiga kacbada ama xagga yamaneed soo xigo saba yamaniyeyn loo yihi oo midna waaba dee jihadii buu xigaa midna waa ruknigan xajarul aswadka uu kuba sugan yahay oo kolkol arukn alciraaq ay yidhaahaano ee xagga muwaajahadiisa marka la eego waa dhinacii beri buu u toosan yahay oo dhinacii yamaneedba ma aho kolkol bay rukn alciraaqi ee marka arrinkani taqliib buu noqonayaa oo labadoodii rukni ayaa dee imaka mid ahaan sifadii baa kii kalena la siiyey oo waa dee baab taqliis sida dee alcumaraan iyo alqamaraan iyo taas oo kale in markaa taabashada u jeedaana markuu dawaafayo midna de waa salaami jiray midna waa salaami jiray dhunkan jirayna sida inoo dambeyso xajaruasadkii de waaba la dhunkada bal ibnu cumar aad buu taa isugu adkeynayey cidhidhi kasoo jira waa isku dhex tuurayey kolkol baa isagoo dhiible uu kasoo bixi jiray oo isagu markaa ma oyn waxa weeyaan adigu oyn kolley aad buu iyada u ilaalin jiray taasoo waa isku adkeyn jiray jaanibkaas baln wax inoo dambaada de salaamkii ama iyo dhunkashaduba inoo dambaysa laakiin labada kale shaamiyeyn la ydhaha waxay shaamiyeyn u yidhaaheen dhinaca shaam bay xigaan kuwa isagu muu taagan jirin o iska dhaafi jiray wuxuu arkayna markaa dee su-aasha say uu dhigtay dad saxaabadii kaba mida oo labadaa salaamaya kolley mucaawiye waan ognahay iyo ibnu zubayr oo labadoodaasi afartaba way dee gacantay marin jireenba labadaa kalena way salaami jireen laakiin ibnu cumar mu arag labadaasunbuu salaamaya kuwa kale isagoo salaamaya tii buu weydiiyey oo uu yihi markaa dee dee dad buu arkay kale oo taa ka duwan oo afartiiba wada salaamaya ama wada taabanaya waa mid iyada taas jawaabtiisa isagaa ka jawaabi doona wara-aytuka waxaan ku arkay talbasu xaal aada xidhanayso annicaala kabaha asibtiyata maaska ah oo kabaha maaskan dhogorta lahayd adigoo xidhanaya waayo inta badan dee balaa waxaa iskaba badnaa dadkaas haragooda intay jeexaan ayaa isagoo dhagortiinay kabahooda kaba samaysan jireen kabahan asibtina kollay dee min asibta waa dariga iyo waxyaalahaasa laftuu kaba yimi haddaan min alxalqa laba odhan wada taasay dee siinta in la farxiyo keenaysay waxa weeya waa kabihii la magdiye de waa maaskeeni un waa kuwa aan dhogorta lahayn ee maaskeeniyo ahad de markaasaan wax dhagoro adigu waa dee lama la dabqiyey marka waxba malaha kuwaas weya kabihii maaska aha taasaad xidhaysa inta badanba dadka asxaab arafaahiya waa dabaqada sare dadka ayaa xidhan jiray noocan oo ama dadka iyaga mutanacimiinta ayay kabahooda ahayd ibnu cumarna ninkaa deba iskaba zaahid kaba ayuu aha adoo kuwa xidhanayana waan ku arkay dadka kalea wuxuu leeyahay noocan kale isaga badan yihiin wara-aytuka waxaan ku arkay tasbagu tasbugu labadaba way ku dambiyaan qiyaasku wuxuu keenayey dee markaynu eegno sarfi ahaan in tasbagu la yidhaha waayo xarf xalqi baa laamtii ah kuba sugan ee laakiin dee takalina shuhuray noqonaysaa tasbagu ama tasbugu adigoo ku sulginaya dharkaagiiba ama garhkaagii iyo dee timihii cirada bisufrati cawlaadna waxaa kaloon ku arkay dharkana way soo aroortay halkan oo waabay iyadoo lixyadiina waabay uga timiyeen midabkan cawlaanka ah dee waana waxa geed lahaa un weeye adigoo dharkaaga xataa cimaamadiisii waxyaale waa marin jiray waxa ay arrintu tahay un waa maradii caddaydoo midab kale lagu dee la mariyo ama xamuurad iyo waxyaalo la mariyo midabkii kaba bedesho bal taasoo haddaba adigoo sufradaas iyagu marinaya oo taas dharkaagii ama dee garhkaagii iyo waxyaalaha caynkaasa taasna waan ku arko malaa dadka kale taasna aanay la wadaagsanaynin intii u arkay wara-aytuka waxaa kaloon ku arkay waa arrin afraad idaa kunta bimakata maka marka aad joogto ee xajna aad u joogto ahlanaasu dadku waxay exraamtaan idaa ra-ow markay arkaan alhilaala bisha markay bisha dilxija bilatay exraamka xajkii iska bilowdaan ay exraamtaan walam tulil adigu laakiin ma exraamatid anta xataa yakuuna yowma tarwiya san dadku maanta ay yahay ilaa maalinta tarwiya la gaadho xalaal maad iska tahay dee markii hore cumro kusoo galay waa cumraysay iska xalaaloobay haddaba wuxuu leeyahay dadka waa waktigaa sii jirtay markaa bisha dilxija ay bilato ayay exraamin jireen xajkii markaa sideedaa cisho ama tarwiya inta ka horeysa o dhan waa toddobadaa cisho iyagoo maka iska fadhiya muxrimiin dadku wada ahaayeen haddaba dadkii mutanaticiinta ahaa exraamka dee maalinta sideedaad imaka dadku ay exraamanayaan ayay qadimi jireen oo awal dilxija oo kale ayay exraamin jireen hataa haddii baa wax saa kuba dhow maxaa reer maka oy dee isagoo taa kuba inkirayo dadkii dee marka hore dabad ka soo exraamtay xaj iyagoo de ahaa basaasaysanoo boodhansan bay idiin imanayaan idinkuna waxaa iskaga jirtaan xalaashii oo waa taasoo malaa si wuxuu doonaya inay hore exraamkooda iyaguna qadimaan be bal dadku saasay yeelaan adigu se maalinta tarwiya unbaabad exraamkaaga xajka aada exraamataa waa afartii su-aalood ama afartii shay weydiinayay ibnu cumaru ka wada jawaabo faqaala cabdullahi ibnu cumara wuxuu yihi ama la arkaanu arkaanta fa ini anigu lam ara ma arag rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay oo yamasu taabanaya ila اlyamaaniyeyni anigu rasuulka ilaahay labadaasu mooye isagoo kuwa kale ama salaamaya ama taabanaya maan arag rasuulka ilaahay baana kuba dayanaya kol haddii sunihii meeshii uu jirana ficilka dadku xujo ma noqonayo rasuulka ilaahay ficilkiisi iyo qowlkiisii ama sunihiisa xujaan oo markaa taasi waxa ay tahay dee imakana kolley waa dadka sida dee markan dambe khilaaf baa jiray saxaabada iyo taabiciinta barhkood waa ta aan bacdu saxaabana magacawnay markii dambe adugu waxaan filayaa kaasi waa iskaba suulay labadan rukni un baaba ah midna la salaamo midna hadday ruuxa u suurto gelaysa salaam iyo dhunkasho xajarka laba dhunkado taas ba waxa weeyaan ay noqota in waxaana culimmadu yidhaahaan kolley waxaa dee labadan looguma khaas yeele kuwa kalena aan loo salaamahayn labadani waxa ay yihiin de horta labadooduba khaaصiyadan way wada leeyihin ay beydka arkaantiisi yihiin laakiin waxaanay labada kale lahayn bay leeyihiinoo iyagu nebi ibraahim asaaskiisii markii uu kacbada dhisayey ayay yihiin oo ay ku taagan yihiin ama labadaa kale waa tan xijr in soo dayra baaba jirto intaa xijriga la yidhaaho intaa inteeda badani kacbaday kaba mid tahay quraysh baa mar dambe ay dhisaysay ayay xaggaa ka soo guureen iyadoy nafaqadu kuba yaraatay marka kuma sugna labadaa rukni ee kale asaaskii nebi ibraahim uu ku bineeyey kacbada bal dee waa tan dawaafka dusha lagaba maro ruux hadduu halkaa maro intaa xijriga uu yidhaah waan ka dhex dawaafaya dawaafkiisu maba ansaxayo beydkiibuu dhex socdaa kacbadii ayayd in lagu wareego ayuu dhexdeedii marayaaba bal markaa arrinkaas baa jirta oo ay kaga duwan yihiin oo khaasiyadaasi ay leeyihin dee wuxuu yihi rasuulka ilahi baa si ay yeeli jiray saan ku dayanaya taasi waa jawaabtii hore waa ma nacaalo sibtiyatu kabahan maaska fa inii ra-aytu rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baan arkay oo yalbasu xidhanaya nacaala kabaha alati laysa fiiha shacr waa taa aan idhi sibti baa macnaheedu taaye kuwa aan dhogorta lahayn ee la megdiyey haragoodii dhogortii laga suuriyey isagoo xidhan ayaan arkay welibana muxuu yihi wayatawada-u fiiha ku weysaysanaya kolleyna halkan wuxuu kuba xambaarayaa macnuhu inuu yahay uun maaha iyagoo uu ku dhex jiraan inuu lagu maydhayey taas ma aha maasna hadday tahay oo dee maaskeena ay naqaanay biyaha caynkaasi waabay qombojinayaanoo dee kamihii markaa waabay markaas u xidhaaba marka dambe adkaasoo kabanimadii bay kaba bixi waxa ay leeyahay lugihii oo qoyan markaa uu weysaysto ayuu gelinaya oo macnaha yatawada yalbasa warijlahu fadbataan laba biligooda qoyan ayuu markaa xidhanayay marka uu weysaysto oo sida imika nawowi sharaxa kuma fasirayo bal taasna rasuulka ilahi baan kaga dayanayaayo fa ana anigu uxibu waxaan jeclahay an albasahaa nicaashaa sibtigaa inaan xidho ama sufratu sufradan aadi weydiisay fa inii ra-aytu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baan arkay yasbuqu biha hadday dharka noqoto weeye kolley inay timo badan oo ceroobay oo u baahdo khidaabtaasi may jirinba waa midhan la tiriyo ayayba ahaydba ibnu cumarna labada xaalaba ay kaba soo naqliyeen sufradan dharka oo kale cumaamadi iyo waxyaalahaas inuu midabka caynkaasa de haddii aanay midabkoodii asalkayd ahayn ee wax midabkaa keena uu gelin jiray dee isaga ciradiisiina inuu sufradan marin jiray wax aduga cawlaa kaba dhiga labada xaalaba isaga lagaba soo naqli wey fa ana uxibu an asbuqa biha wa ama alhilaal maxal shaahidka waa halkan baabka halkan baa uu deliyey adima shaahidku noqonaya exraamka iyo taalkan aad tidhi reer maka markay bishu ay bilowtay dilxija ayay exraamtaan xajkii exraamtaan waa dadkii markii hore ada camalkoodii hore ka taxalulay dee reer makana waktiga iyagu bilaabayeenba oo iyagoo reer maka ayay waktiga iyaguna exraamanayeen adigu se waxaad la sugtaa tarwiyo arrinkaasna fa inii anigu lam ara maan arag rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay oo yuhilu exraamanaya xataa tanbacisa bihi raaxilatu ilaahay raaxiladiisu la kacdo kuwa hore rasuulka ilaahay ficilkiiyo umurii buu sheegay tan qiyaas buu isticmaalay oo waxa weeye rasuulka ilaahay waktigan isagoo maka jooga mu exraaman isagoo ixraamkiisiibuu markii uu maka soo galayna uu ku baaqi ahaa sidiibaaba kuba baxay ee muxuu uga qiyaas qaatay rasuulka ilaahay markuu madinulxulayfoga joogo ama miiqaadka uu joogo wuxuu leeyahay isagoo ka soo qaadoo maalintii uu madiine kaba yimi habeenkii dulxulayfo u hoyday maalintii dambe ayuu ka baxay markii uu dhaqaaqayay ayaa ixraamkiisu ahaa markii uu soo gaadhay dulxulayfe miiqaadkii muu ixraaman waa kan markii uu socodka bilaabayuu ixraamtay dee markay noqotay xajkii iyo maka dadka joogana waktiga socodka bilaabayaan camalkii xajka ay bilaabayaan waa yowmu tarwiya marka wuxuu la qiyaas qaatay rasuulkii ilaahay markan ay heshiisu la kacday ixraamkiisii ahaa ayuu dee inaanu ayaabo dhan ka sii horreysina markaa uu mino ubaxayo un inuu ixraamkiisa uu noqdo kolleyna waa dee sida maanta macmuulkaa dadkuba ay yeelaan weye فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل حتى تنبع يهل حتى تنبعث به راحلته حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر وأبو حميد بن الأورني هراء نوصى مري علي بن قصيد بن قصيد كان هراء نوصى مري يزيد بن عبد الله بن قصيد وأووي هراء نوصى أرغني عن عبيد بن جريج ونكي مكان هيني قال وحولي حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة tintay casharata mara waxaan la xajay cabdullaahi bni cumar adigu aan xagga maka u raacay weeye labiyo toban goor oo isugu jira xaj iyo cumro macnaha waa safaro badan haddana axaadiid kale oo inooga soo xafiday oynu haynaa maba jirto inoogu sugan kutubtan dee in markaa agteenii de ama labada saxiix iyo inoogu sugana waa ta aan leenahay xadiidkan keliya ayuunba ninkani leeyahay ku leeyahay labada saxiixba uu ku leeyahay waa labiyo toban goor buu raacay oo xaj iyo cumro isugu jira madiinuu kala togo maka uba raacay faqultu waxaa hi ya abaa cabdiraxmaan laqad ra'aytu ninka waxaan arbaca fasaalin afar arrimood baan ka arkoonan dadka kale ka arag bal marka isugeyntooda majmuucooda wasaaqa alxadiida xadiidkii horeynu soo maray ayuu kaxeeyo ee markii hore eeg ibnu jurayj saciid ibnu abi saciid almaqburi baa ka warinayey imakana yaziid ibnu cabdillaahi ibnu qusayd baa ka warinaya xadiidkii markaa yaziid halkii kaa hore laba maray ayuunbuu laba maray bihada lmacnaa isagoy macnahaa tahay ilaa fii qisati اlihlaali xagga marka la eego waqtigan ixraamka mooyaane fa inahu khaalafa wuu khilaafay waa ninka khilaafaya waa yaziid ibnu cabdillaahi ibnu qusayd riwaayat almaqburiyi maqburi riwaayadiisa isagu halkan waa ku khilaafay fadakarahu waa sheegay dakara faacilkeedu waa ibnu qusayd damirkan kale dee markaas iyadna wuxuu fadakara w mafcuulkiina wuxuu noqonayaa xadiidkiibuu ku dhacaya oo fadakara waa sheegay ibnu qusayd u xadiidkii buu sheegay bimacnan macno ayuu ku sheegay siwaa dikrihi damiirkan dikrihi ee anugu mudaafkiihi wuxuu ku dhacayaa ibn almaqburi saciid baan ku ridaynaa oo markaa maxaan odhanaynaa ballaqladeegoon fainahu khaalafa riwaayat almaqburiyo fadakara wuxuu sheegay ibnu qusayd u xadiidkii buu sheegay bimacnan macnuu ku sheegay macnahaasoo siwaa dikri ay siwaa dikri saciidin weeye saciid sheegitaankiisii uu xadiidka sheeg iyaahu xadiidka tana iyaahu xadiidkii ku rid sheegidii uu sheegay xadiidka saciid macno aan ahayn buu inta ihlaalka kuba sheegay intaa waa ku khilaafsan ya waa kaga duwan yahay buu intii sheekhu inoomu soo dhigan raximah llahu tacaala qolooyinkii xadiidka sooba saaray oo kolley ayaa sade kuwan mustakhrajaad kale iyaba inoo cadeeyey iyo de ibnu khuseyma oo isna kitaabkiisa uu ku sugan yahay lafdigu ku ahaayo intan ihlaalka waxaan soo aragnay qeybta dambe idaa kunta bimakata ahalla الnaasu idaa ra'w اlhilaala walam tuhilil anta xataa yakuna yowmu tarwiya intan weeye riwaayada hore maqburi ama riwaayada ibnu qusayd iyada halkaa taasi kumabay sugnayn macno kalea kuma sugnaay oo ah xatى إdا mثلا dakلta الcرش ama kunta bاcرش crشna jaمc cariشhin weeyo ujeedadu markaad soo gaadho maka aad soo gaadho weeyo aqaladii aad soo gaadho ayaad qadacta talbiya talbiyada aad goynaysaa markaa arrinkii wuxuu noqday macnahan uu sheegay uu noqday hadday ahayd halkan adigu waxaad ixraamataa maalinta tarwiya dadka kalena dulxijo markay bishu bilata ixraamtaan yada riwaayada kale waxay ahaydba intaasi kumay sugnayne markaa aad dee cumro kusoo gelaysa ama xaj aad kusoo gelaysa weeye waad talbiyeysanaysaa talbiyadii baad wadaa markaad maka soo gasho hadda markaa muu soo gaadhin kacbadii dawaafkii muu bilaabin markaad aqalada maka soo gasho ayaa talbiyada geysaa ood ka joogsataa dadka kale se dee talbiyadooday wadaan su-aash taas bay noqotay tii afraad isaguna wuxuu ku jawaabay inuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh taa arkay oo taa macnaheedu ay tahay war ruuxii muctamirka ahaa markuu maka soo galo inuu talbiyadii goynayo kol hadduu gooyana dee inay dawaafkiiyo sacyigiibuu la imanaya uu taxalulaya talbiyadda buu kula laabaa ma jirto ruuxii xaajigaana waa sidoo halkan kuna fasilo ku yar badsiyo riwaayay dambe matala macnahana ka soo saaray ibnu khuseyma saxiixiisa ruuxii isaga xaajiga ahaana halkaa markuu maka soo galo intuu talbiyadii joojiyo markuu dawaafkiiyo sacyiga dhammeeyo inay isagii kol hadduu xaajiyo oon u taxalul ahayn exraamkiisu waa usii socdaaye markaasuu dib u bilaabaya bal markaa goormaa la goynayaa talbiyada muctamirka ama xajku waxay la tahay imaka hadalkan uu sheegayaa kaa weeye waxba masalada markaa imaka ma eegeyno waxaan eegi doonaa marka dee abwaabteedu inoo timaado biidn illahi tacaala waayo way noo imanaysaa waana wax inoo imanaye laakiin waxaan imika isu isu sheegaynaa un macnaha muslim uu halkan inoogu sheegay uu leeyahay macno kaluu sheegay intaasay ahayd inuu marka uu maka soo galo aqaladeeda soo gaadho talbiyada goynayay intaas bay ahaydba riwaayada matalan ku timi yaziid ibnu qusayn inta kale way isku waafaqsay markaa taa afraad ayay ku kala dunaayeenoo midna waa ihlaal midna waa talbiyada goynteeda marka uu dabad kaba yimaado isagoo muxrima inay dalxurifu kasoo exraamto markii hore muxrim buu ahay bal taa weeye ama iyada masalada maxaa raajixaya siay arimi tahay iyada taa markeeda ayaan la sugaynaa in sha allah وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna عaliي بن msir عan cubayd الlahi عan naafic عan iبn cmr رadي الlahu عanهma qaal kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa wadaca marka uu dhigo rijlahu lugtiisa fi lkars karsi waa meeshan marka dee ruux uu fuulaya raaxiladiisii halkan uu lugta saarayo markan uu iyadii fuulayo intaanu koori kuba fadhiisan taas baa karsi lagu magacaaba malaha markay kooro tahay ama ay tahay geela weeye iyo hadday fardaa tahay oo kale rikaab bay ka cabiraan halkaasee surji wixii ay tahay halkii lugta loo saarayay macnuhuna waa markaa uu neefkiisii fuulayo eeg uu fuulay markaa wabacasad bihi raaxilatahu raaxiladiisna ay la kacdo qaa'imatan xaalaytay iyadoo taagan ay isla kaco ay istaagto ayuu ahalla rasuulka ilaahay talbiyada ku dhawaaban jiray exraaman jiray min dilxulayfati waa miiqaadkii bilxulayfa وxadثnي hاrون بن cabd للahi qال xadثna xajاaج بن محamdi qال qاl بن jurayجin iبn jurayج ba wuxuu yihi hadda iبn jurayجkii makaan soo haynay maha waa imaamkii cabdالmلك بn cabdالعaزيز iبn jurayج isaga xadيiثka horu leeyaan ihi أخbarnيi صاaلح بن kaysاna an naaficin de isku dabqana maaho iبn jurayج taabiciba maahe waa dabqadii walow dee istiqاar taabiciin way isla wkti ahaayeen waa ninka atbaacu taabiciintii kamida kana waa taabicigaa hore weeyaan iبn cmar iyo iبn cabaas iyo ragga caynkaasa laba kulmay be أخbarnيi صاaلح بن kaysاna عan naafici عan iبn cmr رadي الlahu عanهuma أnahu kana yخbiru iبn cmr wuxuu ku waramayey أن النabiya slى الlahu عalيه wasaلم ahla inuu exraamtay xiina istawad bihi naaqatuhu qaa'imatan markii ay la kacday isla taagtay naaqadiisu taas inuu xraamtay ayaa waxa weeye uu rasuulkii ilaahay ayuu ibnu cumar kuba warramay waana macnaha aan sooba aragnay ibnu cumar xadiidkiisii weeye waxaddaanii xarmalatu bnu yaxya qaala abara akhbarana ibnu wahbin qaala akhbaranii yunus can ibni shaabin ana salima bna cabdillaahi akbara ana cabdillahi bna cumara radia allahu canhuma qaala raأytu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم waxaan arkay rakiba raaxilathu bidilxulayfati isagoo fuulay raaxiladiisii dilxulayfa uma yuhilu markaasuu ixraamanii ku dhawaaqayay talbiyada xiina tastawi bihi qaa'imata markay isla taagtay hagaag la ekaato ama ay dee hagaag isula taagto ay la kor noqoto hagaag adigo ay isu taagto ayuu rasuulka ilaahay ku dhawaaqayay talbiyada kollay bal marka waxay la tahay macnaha xadiidku waa inoo cad yahay baabkan yare xadiidka keliya aan raaci doonaa si baabka dheeree diibku aan ku joogsaneen bab الصلاaةi في mسجid dilxulayfati mسjid dilxulayfa salaadii laguma tukanayey وxadثnي xrmلة بن yaحyى وأحmed بن عيسى qال أحmed xadثna وqال xrmلة أخbarna بن وهb qال أخbarnii يuنس عن بن شhاaب أنa عubaydاللh بن cabdاللahi بن cmر cabdاللahi بن cmر baa dhalay أخbarah wuxuu waramay بن شhاaب عan cabdاللahi بن cmر رadي الlه عanهma أنhu qaala inuu yihi baaka rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahi wuxuu baryey oo u hoyday bidilxulayfati dilxulayfa mubda'ahu waa bilowgiisii mabda haddii la yidhaahdo kolle waa isla macnuu mid kasta waa mastarun waa bilowgii uu safarkiisa bilaabayey xajkii markuu bilaabayey halkaasuu u hoyday habeenkii wasallaa fii masjidiha masjidkii dilxulayfana waa ku tukadoo dee kolley aktar min salaat waaba kuma tukaday oo hadduu casarkii soo gaadhay maalintii uu maka kaba soo ba madiine ka soo baxay maqribyo cishayna waa joogay subaxii waa joogay maalintii kale duhurkiibuu kaba socdo salaado waa ku tukaday dee bal markaa labadaa ragcadoodna waa taas oo ixraamkaaba ama dee sunay ahayd iyo meye waajib bay ahayd labadaba waa taa qoloyin kale waa waajibna xadiid anas bay kuma fasireen waase ibnulqayim iyo ayeelaana waa taan sooba sheegnay bal markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ee ibnu cumarna haddaba laakiin mabi taas wey waxaana halkan sharaxay uguma sugan soo qaadiciyaad kaba soo naqlinaya hooyashada dulxulayfa loo hoydaa acmaashii xajka ka mid maaha sunantiina kaba mid maaha ee de waa halkiina laysku soo gaari kari laa miiqaadkii iyagana uba ahaa marka waxa weeya laakiin dee ninkii isagu taa yeela waktiyadii ikhtiyaarka lahaa weeye isagoo le rasuulka ilaahi baa uhoyday waan kuma oheynaya niyadiisu ay taa tahay waa leeyahay waabay fiican tahay laakiin muhimku acmaashii xajka iyo sunantiisii camalka xajka meesha jira waa in miiqaadkii laga exraamto ama saacada ha joogo ama in ka yar ha joogo ama in ka badan haba joogo intaas baa camalkii xajku yahay ee halkaa kuma tacalluqsana ama hooyashada iyo taas de waa iyaga si u ansalka ahayd un bay ahaydba taasba weeye wax kale maha باب الطيب للمحرم عند الحرام الله سبحانه وتعالى على عالم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت